bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiis ah taariikhdu ay ku astaysan tahay laba-iyo tobanka bisha janawari sannadda labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan doorashooyinka guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kasii soco doona halkoodii iyadoo waddooyinka soo gala xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ay ciidamo aad u fara badan soo buuxdhaafiyeen kuwaasoo ka qayb qaadanaya sugidda amniga goobta doorashadu ay ka dhacayso xilli maalintii shalay la doortay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya kaasoo mar kale dib loogu doortay afarta sane ee soo aadan maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyihii hore ee baarlamaankii sagaalaad waxaana maanta tartamaya tiro musharaxiin ah oo ka tirsan gudoomi una tartamaya guddoonka iyo guddoomkii ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxaana ka dhex muuqanaya siyaasiyiin rugcadaa ku ah dhanka dadka sida aadkaa loo hadalhaya ee ka qayb qaadanaya tartankani waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaankii sagaalaad jelaani nuur ikar faarax cabduqaadir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya laguna xasuusto hogaanihii soo maray muqdisho iyo soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale uu ka mid yahay cabdulaahi waaf goodax bare khadiijo maxamed deeriye iyo shaqsi oo magac ku leh baarlamaanka cusub ee soomaaliya xiise dagaal ayaa laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud in maleeshiya beelaad ku dagaalameen dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay khasaarooyin isugu jiro dhimasho iyo dhaawac inkastoo lasoo sheegayo aan la sheegin tirada dhabta ee waxyeelada ay kasoo gaartay dirirtan haddana wararka aynu ka helayna caabudwaaq wax maamayaan in haatan waxgarad ay ku huulan yihiin sidii ay kaga hortegi lahaayeen gaaladaasi halkaasi kasoo cusboonaaday odayaal ayaa baaqi u diray maleeshiyaadka dagaalamaya oo loogu baaqay inay joojiyaan dirirta u dhexayso labada dhinac dhanka kalena deegaanka garool oo isla galgaduud ka tirsan waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay maleeshiyaad la tilmaamay inay ahaayeen dadka deegaanka waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyootay afar ruux halka mid kalena uu dhaawac kasoo gaaray dagaalka waxaana wararka halkaas aynu ka helayno ay tilmaamayaan sidoo kale in haatan xaaladda deegaankaasi ay tahay mid kacsan mid ka mid a waxgaradka ku sugan deegaanka golool oo warbaahinta la hadlay ayaa ka sheekaynaya dagaalka iyo khasaarihii ka dhashay ayagoo dhinaca kalena tilmaamay in haatan xaaladdu ay tahay mid aad u adag waxa uuna sidoo kale tilmaamay in haatan dagaalka xal laga gaaray dhinacyadii dagaalamay ee dagaalkii ka dhacay gadoone la kala dhex galay sida uu ku warramay
arrinta ummadda ilaahay iyo ilaalinkiisa la dhalatay yaa meeshii maanta isugu tagtay arrintii caawa lasoo kala hooyey waxaana lagu ballamay ilaa xariga u dambeeya heshiis lagu dhameeyo qofkii tallaab qaata in quwadda la saara marka wanaag baan u malaynaynaa ilaahay inuu naga naga dabyaasay arrinta wanaag u malaynaynaa sida xala waa rijanaan waxaan ku dharkaaynay in la xisaabtamo nabaddana dhulka la dhigo dadkuna waxuusan kala mudnay aan tallaab la qaadin oo qoladii lamaarin lawaa la qaadana la isugu tago ee quwadda la saaro caqli lagu dhameeyo saasaa lagu saar u dhameeyo
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer maxkamad ku taalla degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa waxa ay xukun ku riday rag ajaaniib ah oo la sheegay in si sharci darre ay kaga kalluumaysanayeen xeebaha maamulka galmudug iyadoona dhowaan gacanta ay kusoo dhigeen raggaasi ajaaniibta iyo doontii ay wateen ee kalluumaysiga ciidamada ammaanka ee galmudug maxkamadayntooda ayaa ka dhacday degmada hobyo iyadoona xule la ganaaxay lacag aad u fara badan waxaana gebi ahaanba maxkamadda ay soo rogtay in lagala wareego kalluunkii sida sharci darrada ah xeebaha soomaaliya ay kaga qabsadeen raggaasi ajaaniibta ah sida uu ku warramayo mid ka mid ah maamulka degmada hobyo ee gobolka galgaduud waa waa gobolka mudug
waa sidii sharcigu ahaa ayaa la nafsiyey waxaa weye maxkamadda degmada ayaa xukuntay waxaana lagu xukumay sida sharciga uu macnaha dhigayo in dal kale laga leeyahay oo soomaaliya aan ahayn oo si sharci daro ah biyaha soomaaliya khaasatan galmudug kusoo xasilisay kana kalumeysanaysa kalluunkiina lagu hayo cadayntiisa ilaa kow iyo labaatan kan baana saaran oo cadaynteeda dhacayo sidii sharciga uu leeyahay ayaana la nafsiyey wax ka badan ama nafsiyin sidaas ayaana laga xukumay magaran maxkamaddu waa taabo kale u martay waana la xukumay sharciga lagu xukumayna waa sharcigii qanuunka uu leeyahay iyo xadeer kale oo oo oo faahfaahin daaigana hadda kama bixin kara magaran kalluunka waa lagala wareegaya kalluunka waa lagala wareegayaa waana la ganaaxaya magaran hawshaladu waa socdaan aniga adeena waa socdaan golada waa socdaan inkastoo ay markii ay maqlaan waa dad habeenkii laabka degdega oo tuweys ku shaqaysta oo xeerta yimaada malayga saaran hadeer saxaafadda usoo bandhignay malayga waxa uu tahay ilaa saddex baa afar baa meel aan fogeen oo xeerta ayay matoorada baarbabeeka loo yaqaantay degsadaan ayay xeerta ka kalamaystaan doonta weyna ku rogaan dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo dib ugu laabtay magaalada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ee maamulkaasi ayaa waxa uu tilmaamay ama baaq u diray hay-adaha samafalka in si deg deg ah loogu gurmado dadku ay abaaraha ku hayaan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo oo u sheegay haatan xaalada aad u liidatay inay ku sugan yihiin hay-adaha samafalka iyo sidoo kale bulshada qiimaheeda kala duwan ayuu u diray baaqa deg deg ah taasuu ku aadan in loo waxqabto dadku ay abaaraha saamaynta adaga ku yeesheen ee ku dhaqan deegaanada maamulka uu ka arrimiyo taasoo maalmihii lasoo dhaafay si aad ah looga dayrinaya xaaladooda waxaana inta ugu badan saamaynta abaarahani dareemay dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaanada meyiga ee ka fog magaalooyinka waxaad ogtihiin deegaanada galmudug iyo guud ahaan dalkaba waxaa ka jira abaaro aad iyo aada u baan oo runtii hadday tahay dadkii iyo xoolihii iyo deegaankii intaba atar aad iyo aad u daran ku haya ayaa ayaa ka jira waxaan rabaa marka inaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogo gaar ahaan dadweynaha reer galmudug dibad iyo dal meesha meelay jiraanba aan ugu baaqo kana codsado inay dadkooda usoo gurmadaan inay ayaga istaakuleeyaan inay ayaga istabantaabiyaan maxaa yeelay markii adiga aa istaakulayso istabantaabiso ayay dadka kale iyo ummadda kale ay kuusoo gurman kartaa marka dadweynaha reer galmudug hadday ahaayeen ku ahaan lahayn kuwa gudaha joogo kuwa dibadda joogo iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeedba abaarta iyo gaajada runtii aad iyo aada u daran ee dalkii ka bilaabatay weliba sida ilahay asaga roob waa keeni karaa awoodiisa oo ilahay asaga wakti kuma xirna laakiin sida loo bartay saddex biloodoo hadda kadib xataa roob kolley maaragtay ma aanan aqoon jirin inuu yimaado marka waxaan rajaynaynaa ilaahayna inuu dalkaan dadkan usoo naxariisto oo xaggiisa khayraad iyo matar aan wakti iyo midna ku xirnayn oo u keeno cid alle ciddii gurmad deg dega la keeni kartan inay keento dhinaca kalena madaxweyne guuleed ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadis ay sheegeen inay ku sameeyeen tiro ka tirsan xildhibaanada maamulka galmudug oo maalin ka hor fadhi ku yeeshay degmada cabud waa degmada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ee maamulkaasi xildhibaanadan ayaa ku eedeynayay in uu ku xadgudbay guuleed qodobo ka mid ah dastuurka u yaala maamulka galmudug taasina ay keentay in ay mooshin ka keenaan dabadeedna cod ay u qaadaan lagu rido madaxweyne guuleed xilli uu ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada cadaado ayuu guuleed sheegay in ay tahay arrintaasi mid waxba kama jiraan ah waxauna sidoo kale tilmaamay in arrintaasi ay ka shaqaynayaan dad dana gaar ah ka leh burburinta maamulka galmudug sida hadalka uu dhigay ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyneha xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaay ku waramayaan in habeennimadii xalay bar maqaaxi ah oo ku taala bartamaha magaaladu ay bambagacmeed ku tuureen rag la sheegay in ay ahaayeen dhalinyaro bambaanadaasi ayaa la tilmaamay inay geysatay khasaarooyin kala duwan oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac inkastoo maamulka degmada iyo ciidanka ammaanka ay ka gaabsadeen in faahfaahino dheeraad ay ka bixiyaan goobta maqaaxida ee bamka lagu tuuray xilligaasi waxaa la sheegay in dad rayida ay goobta ku sugnaayeen halka wararka qaarna ay sheegayaan in goob aan sidaasi kaga fogeen fariisin ay ku lahaayeen ciidamada dowladda ah iyo kuwa midowda afrika ee amisom ee fadhigooda u yahay magaalada beledweyn warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idin akrinaya anigu ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo